barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan aad nagala socotaan bogga aan ku leenahay internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah soddonka bisha disembar sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaa caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ay marti ku yihiin dhakhaatiir dhallinyaro ah oo cisbitaal hooyada iyo dhallaanka loogu talagalay iyo ka hirgeliyey magaalada laascaanood isbitaal wuxuu leeyahay meel loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka maternity-a waa meel laba qolo waaweyn oo ilaa soddon hooyo ay maalintii ay ku dhali karaan isbitaalku waxa uu leeyahay dhakhaatiir yaalka dhaktar beriyatishiana iyo dhakhtar geenan obisa sidoo kale waxyaalahan magaalada kusoo kordhina waxaa ka mid a inaanu keenay dhakhtara dumara
heesaha aan idinkugu talagalnana waxaa ka mid ah
xubintii cayaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad kusoo dhawaataan warka caalamka
xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee sanadka labada kun sagaal iyo tobanka guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo shir guddoominayay kulankii maanta oo ka dhacay xarunta golaha shacabka ayaa sheegay in dhammaan mudanayaashii fadhiyey kulanka ay wada ansixiyeen boqol afar iyo toddobaatan xildhibaan ayaa haa ugu codaysay ansixinta miisaaniyadda mana jirin xildhibaan diiday ama ka aamusay sida uu sheegay guddoomiyaha sidoo kale xildhibaanada ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyey xeer hoosaadka golaha oo dib u eegis lagu sameeyey hal xildhibaan oo keliya ayaa diiday isbeddelka lagu sameeyey xeer hoosaadka halka boqol iyo toddobaatan xildhibaan ay oggolaadeen
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sabtidii shalay weli kasii hadlayey baahida loo qabo dalabkiisa ku aadan in darbi laga dhiso xuduudda maraykanku la wadaago mexico iyadoo dowladda maraykankan ay howlaheedii qayb ahaan xiran yihiin kadib markii la isku afgaran waayey miisaaniyad dowladda oo ay ku jirto lacag lagu dhisayo derbiga taas oo gashay maalinteedii sideedaad fariin uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu madaxweynuhu ku sheegay inay tahay in dimuqraadiyiinta ay iyagu la yimaadaan go-aanka dib loogu furayo dowladda isagoo xusay inuu aqalka cad ku sugayo inay dimuqraadiyiinta u yimaadaan oo ay keenaan heshiis ku saabsan ammaanka xuduudda miisaaniyadda la isku horfadhiyo ee la isku marilaayahay ayaa waxa uu saldhigeedu yahay madaxweynaha oo doonaya shan bilyan oo dollar oo lagu dhiso derbiga xuduudda mexico iyo dimuqraadiyiinta oo qaba in la kordhiyo miisaaniyadda ammaanka xuduudda balse aan la goyn balse aan ogolayn in derbi laga dhiso halkaasi
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socoteen waa v o a haatan kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada lascaanood kusoo diyaariyey cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkana hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood barnaamijkana hibada hal abuurka ayaanu kusoo qaadanaynaa aqoon-yahano dhallinyaro ah oo ka baxay jaamacadaha ku yaala magaalada laascanood oo hirgeliya cisbitaal lagu magacaabo gargaar hosbitaal dhallinyaradan ayaa ay sheegay in muhiimad gaar ay u leedahay inay gobolka sool kusoo kordhiyaan hal abuur ay bulshadu faa'iido fara badan ay ka helayso waxayna ku bilaabeen laba dhallinyaro ah kuwaasoo u soo bandhigay bulsho si ay loo maalgeliyo loona furo xaruntaasi dor xasan muuse bootaan iyo dor cabdiqaadir cali daahir oo ka mid a dadkii fikradaasi lahaa in lasoo kordhiyo goob ugu horeyn dor xasan muuse bootaan muxuu ku dhashay fikirkan maadaama aad ahaydeen aqoon-yahano dhalinyaraha oo jaamacadaha soo dhameeyey oo dhakhaatiira bal faahfaahin naga sii bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin horta marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa v o e da aad baan ugu mahadcelinayaa marka xigta haddaan su-aashayda usoo noqdo su-aashaydu waxaa weeyaan see yani fakerkan idinku bilowda idinku dhasha fakerkan wuxuu ugu dhashay markaanu jaamacadda ka baxnay ayaanu aragnay bulshada gobolka oo aad u dayacan xagga caafimaadka aad ugu hooseysa burburkii ku dhacay waxa loo yaqaano dowladda soomaaliya markay burburtay kabacdi sidaa awgeed waxaanu hindisnay war bulshada sidai loo badbaadin lahaa in yani wax laga qabto badbaadada laga shaqeeyo waxaanu hindisnay inaan cusbitaal furno cusbitaalka ah oo waxa loo yaqaano wax badan ka dabooli doona dhammaan bulshada ku dhaqon gobolka somalilan iyo soomaliya dhamaystiran wax ka noqdo ayaanu kolley ku fakarnay saasay u bilaabatay baahida gobolka markaan soo koobo baahi fakarkayagu wax ku bilowday fikirkani dee dhakhaatiir ahaan baad ku bilowdeen niman dhalinyaro een caafimaadka soo bartay bal sidaad isugu timaadeen inaad hal abuurtaan cusbitaal weyn oo dadku ay ka faa'iidaystaan bal tirada dhallinyaradaada haydeen iyo qaabka uu ku dhashay aada isu weydiiseen markii hore in baahidan loo baahan yahay bal ka war horta fakarkan marka wuxuu ka dhashay labaanu ahayn aniga iyo dr cabdulqaadir cali daahir baanu ahayn markaanu isweydiinay war bulshadeennan saa u xanuunsanaysaa ee saa u dayacan see u badbaadin karnaa ayaanu isu nimid fakarkii baanu isla qaadanay bulshadan badbaaday u baahan tahay dhakhaatiir sbeshiyaalista ama takhahus oo u shaqaysay u baahan tahay fakarka markaanu sidaas ula helay oo jaanta isla helay ayaynu waxaanu ka fakarnay sidaan fakarkan aanu isla soo qaadnay xaqiiq uga dhigi lahayn oo u bedeli lahayn wax realitia uga dhigi lahayn ayaanu isla soo qaadnay markaanu isfahanay aanu aragnay inaanu annagu yani fakarkii wadno laakiinse awooddii aanaa wadin ayaanu waxaanu ka fakarnay inaan bulshada la qaybsanno oo bulshada u bandhigno fikraddii waad keenteen iyo habuurkii inaad cusbitaal furtaan balqaadkaa qaabkaad ku bilowdeen iyo sida dadku idinkala qayb qaateen bal nooga war ayaanu bulshada u bandhignay bulshadiina midna soo dhaweeye iyo midaan ku qancin iyo mid fakarkayga ku qanca labadaba waa yeelatay waxaanu xulanay intii fakarkayga ku qanacsanayd maadaamaana anugu dhaqaalo badan hayn laakiinse maskaxda waanu ku haynay fakarkan bulshadii waxaan u bandhignay inaanu idhaahno dhaqaale ka ururino aan idhaahno dadkeenna caruurteenna iyo waxa loo yaqaano iyo hooyooyinka aabaheen iyo nafteenna iyo aabaheen baanu ku badbaadinaynaa ayaanu dhaqaalo ururi samaynay bulshadii baanu dhaqaale ka ururinay ile dhaqaale kaloo aanu haysana ma jirin alxamdulilah waxaa noo hirgashay inaanu bulshadii dhaqaale ku filan oo waxaan ku bilaabi karo aanu ka helay sidoo kale doctor cabdiqaadir cali daahir waxaad ka mid tahay dhakhaatiirta da-da yara dhalinyarada ah ee hal abuurkan keenay in gobolka suul laga hirgeliyo cusbitaal qaybaha uu ka kooban yahay iyo sida dhallinyaradii kale aqoon-yahanka ahaa ee jaamacadaha ka soo baxay iyo dhakhaatiirta kale uga faa'iidaysteen bal ka war bismiillaahi raxmaan raxiim awalan waan salaamayaa niyow cabdikarinow cusbitaalkani oo cusbitaal kolley magaalada laasmacadan ku abuurnay sidii saaxiibkay iiga horreybaa kusoo sheegay waa cusbitaal aanu isdhihi karno waa cusbitaaladii magaalada horey u jiray waxyaala badan buu kaga duwan yahay waa cusbitaal dhowr qaybo qaybo ilaa toddoba qaybood buu leeyahay qaybahaasi waa qaybo afaraatan ka saac furan oo shaqeeya haddii aan ku bilaabo qaybaha cusbitaalku leeyahay cusbitaalku wuxuu leeyahay meel loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka maternitya waa meel laba qolo waaweyn oo ilaa soddon hooyo ay maalintii ay ku dhali karaan weliba anoo xitaa adeega aan meesha ka qabanayna maadaama aan aragnay in xitaa msajyada lacag lacag lagu bixiyo annagu waxaan ka duulnay annagoo baahida magaalada eegayna dadka hooyada danyartaa eegayna inaynu maxay adeegaa bilaash ka dhignay oo maalintii waxaa laga yaaba haddaad timaado kole saddex hooyo shan hooyo maalin kasta ay ku dhasho shantaa hooyadaana aan si free injaaja lagu shaqaynayo cusbitaalku waxa uu leeyahay laba qaybo laba dhakhaatiir yaalka dhaktar beriatriciana iyo dhaktar genan obisa labadaa dhaktar laba dhakhtar takhasusa magaalada laascanood wax dhaktar takhasusa oo joogay ma jirin hadda ka hor annagaa u bilownay annagaa keenay alxamdulilah kuwo kalena weliba waanu keennay oo ay ka mid yihiin dhakhtarka iyo intiga oo isaguna afaraatanka saacba shaqeeya qaliimo qaatay sideed saacadoodna waa lagu sameeyey bulshada laasacanoodda cusbitaalka aad iyo aad bay ugula dhacsan tahay sidoo kale dagaaladii dhacayna inaan si xoog leh baan uga qayb qaadanay sidoo kale waxyaalahan magaalada kusoo kordhina waxaa ka mid ah inaanu keenay dhakhtara dumara waayo magaalada hadda kahor ma joogin wax dhakhtara dumara oy dumarku aaminaan oo yimaadaan markay gabadhu cabanayso dayna nin dhakhtar u tagto waxyaala badan bay ilaawaysa waxaa laga yaab inaysan cabashada si fiican ba u sheegan annagu waxaan ka duulnay annagoo taa aragna inaanu keeno maxay dhakhtara dumara oo bal dumarkii ay isfahmayaan oo takhasusa oo si fiicanna ragga iyo dumarkiina waanu kala duunay oo taana xagga barefisiga aanu laalinayo de inaan qofkii dumar ay qof dumar helayso afraataka saaxilayso way ka dhalinaysaa way qalaysaa weli waxyaalaha ay dumarka magaaladu aadka uga faa'idan wax ka mid waxaa jira hooyin badan oo infertility ahaa micnaha aanan dhalin oo kale way u yimaadeen alxamdulilah rabbilcaalamiin daway siisay qaarkood urbay bay leeyihiin taas bal ka waran qaabkay uga qayb qaateen iyo dhallinyarada kale idinkuna aad uga sii samayseen inay bal xirfadoodii kaga faa'iidaystaan oo shaqana iyagu ay ka helaan oo kale kabacdi waxaanu samaynay inaanu inaanu shaqaalaysiino dadkii aanu qaadinay soddon qof bay haayeen soddonka qof aanu ku qaadanay gidigooda waa dad wada digriya anagoo mid kasta eegeyna wuxuu yahay dhakhtaarka dhakhaatiirta noo joogtaa iyagu waa master laakiin dadka ka hooseeya waa digrii almulwefri digrii oo kale nersims digriya labaratistayaashu oo nin mastera oo noo joogo oo weli waxyaalaha culturkao kale aanu magaalada ku sameyn marka waxaan u eegeynay shaqaalahaanu qaadinaynay siifoogooda iyo xirfad intee la eegma maxay soo shaqeeya ma la odhan karaya markaa dhalinyaro fara badan baa ku dhiiratay inay jaamacadihiina soo dhammeeyaan magaalada laascanoodna joogaan isla gobolkana ay ka shaqeeyaan aqoontoodii aad ku soo bandhigteen si dadku ay u arkaan aqoontina ay leeyihiin oo kale marka dad badan ilaa soddon qof oo dhallinyara oo reer laascanood oo bilcamal haba cusbitaalka ka faa'iiday maantana way ka shaqeeyaan alxamdulilah rabbilcaalamiin sidoo kale aan dib ugu noqono doctor xasan muuse bootaan xasan waxaa jirta mar kastoo hal abuur la bilaabayo fikradda dad baa ka qayb qaata bal ma jiraan dadaas odhan karto kaalin muhiima ay ka qaateen ka dhalinyar ahaan aqoon-yahanoo dhakhaatiir inaad markaad keenteen si weyn ugu qancay inaad hal abuurkan soo kordhisaan haa arintaasi waa way jirtaa markaan fakarka bilownay bulshaan u bandhignay bulshadii dad badanoo ka mida waa may ogolaan laakiinse dad fara badan oo ka mid ah waa nagu dhiirigeliyeen waxaanu aad u mahadcelinaynaa ama u xusanaa dad si khaasa yidhi annagu dhaqaala ma hayna lakiinse fakarkan waa fakar bulshadu aad iyo aad ugu baahan tahay oo cid idinkala qayb qaadatana waad helaysaan horay u socda oo niyadsami iyo niyadda noo dhisay dadka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa cusbitaalka ilaa dad toban qof ah ayaanu ku bilownay inay nagala qayb qaataan dhismihiisa oo fakarkii ku qancay iyagu dhaqaalihiina hayay maadaama anagu fakarka haynay iyagu dhaqaalihi hayay markaan fakarkii iyo dhaqaalihis la hellayna waxaa ka soo baxday dee cusbitaalka aad maanta aragta inuu shaqaynayo ka faa'iido jaamacadaha ardayda ka baxday shaqala-aanta ahaa ee tahriibta iyo meelo kale ku fakerayay in cusbitaalka maanta ilaa soddon qof shaqaale gaadhaya ay ka shaqaynayaan sida maalinta khamiista oo wiil kasta maalinta khamiista oo kaadhka iyo ay free yahay visit kaadhku iyo wax loo yaqaano qaybta radiologygu ay free u tahay maalmaha ay ka faa'iidaystaan fakarkii nagu jiray wuxuu maanta noqday mid bulshadu ka faa'iido oo waaqac yimaada maxaad kaga duwantihiin goobihii hore caafimaadkan sii jiray ama shaqayn jiray oo bulshada ka dhex shaqaynaya waxaad kaga duwantihiin maxay tahy maadaama aad u sheegteen inaad hal abuurka soo kordhiseen dhalinyaro fara badan aad shaqada abuur u samayseen inaad dadka caawisaan oo kale dadka danyarta iyo dadkan dhaqaale heli karaynin waxaa gaarka idiinsi ah maxay yihiin marka koowaad bulshada waxaanu kaga duwannahay waxaanu anagu bilaabano ama aan dhakhaatiir dhakhtarka ku bilownay inuu noqdo wax bulshadu boqolkiiba boqol garantiiniisa waa inuu noqdo cusbitaalkan furan yahay afar iyo labaatanka saac twenty four hours xilli kasoo yimaado oo cusbitaaladii hore gobolka ka jiray may lahayn arrintaa laakiinse anagu afar iyo labaatanka saac inuu furan yahay cusbitaalkaasi bulshadana uu adeegooda diyaaru leeyahay inuu wax u qabto ayaanu waxyaabahaasaan filayaa si maskaxda kusoo dhacsi aanu kaga duwannahay doctor cabdiqaadir cali daahir waxaa jira dhalinyaro fara badan oo jaamacadaha dhigata oo u baahan iyaguna in aqoontooda sii bal doorkaada aqoon-yahankaad kaga qayb qaadataan fursadahaad siisaan ardayda ahayn anagu waxaan kusoo beegna waqtigaan cusbitaalada badan aysan jirin waxyaalee aan ku fikri jireen mustaqbalka bal cusbitaal aa furtaan alxamdulilah maanta waanu furnay dad badanoo waqtigaygii ku jiray oo arrinta ayadaa macnaha ka daciifa ba maanta insha alla ka faa'idaysanaya arday badan baa noo yimaada cusbitaalka maxadka caafimadka arday bay noo soo diraan jaamacadda nugaal way noo timaadaa ilays way noo yimaadaan dhammaantoodna adayga oo si micnaha tababar bay ku qaataan training bay bay ku sameeyaan ma la odhan karaya dhakhaatiirta dhalinyarada ee da-da yar ee aqoon-yahanka ah oo xilli kasta laga helo oo dadku idinla soo xidhiiri karayaan dhammaan shaqaalaha noo shaqeeya dhammaantood waa shaqaano jiniosa oo micnaha da-doodu yar tahay qofkan dhalinyarada mar walba isagu mar kastoo la waco waa qof weykaaba oo waqtigii la waco maxay la helayo doctor xasan muuse waxaa jirta marka fikrad la bilaabo waxyaabaha ugu muhiimsan waxaad isleedihin way ugu muhiimsantay inaad heshaan bulshaduna iyo in laydinkala qayb qaato waxaan odhan karnaa waxyaabo badan baan u baahana in nalaga caawiyo maadaama anagu intii hore aan issoo tabantaabinay in waxnalaga caawiyo waxyaabahan u baahnay waxaa ka mid ah magaaladu ma laha ct scan ama m r i ama mashiinada waaweyn ee dadka inta lagu sawiro ma laha waxyaabaha dhaqaala hadeer noo saamaxa weli maanu hayno laakiinse ciddii naga caawin karta inay naga caawiso aad baanu rajaynaynaa sidoo kale hooyada maternatiga qaybta dhalmada ah in nalaga caawiyo maadaama anu free aanu ka dhignay aanu aragnay dad badan oo aad u dayacan ama xaafadaha ku dayacan ama mulisa dhaqameed intay ka umuliso xaafadaha ku dhiigbaxo xaafadaha ku dayacma waxaanu garanay inaan cusbitaalka free uga dhigno oo dayaca bulshada haysta aanu ka badbaadino iyo hooyada iyo wax loo yaqaano dhalaanka ku dayacan xaafadaha inaanu ka badbaadino arrintaa cidii naga caawin karto hadday cid naga caawinayso aad ayaan usoo dhaweyn lahayn qalabadaas leedahay way maqan yihiin waad u baahnaan lahaydeen ugu muhiimsan c t scan baa ka mid ah oo waxaa ka mid ah m r i waxaa ka mid ah altersonography ayaa ka mid a c an baa ka mid ah maraajadii casriga ahayd ee dadka lagu kabi jiray waa qalabkaan is leenahay haddii cid naga caawisaan helo baad u baahan tihiin fikrad kasta noqotaa in wax la hiigsado maadaama aad hal abuurkan laba dhalinyaraha ama saddex aqoon yahaanoo dhakhaatiir aad ku bilowdeen waxaad mustaqbalka fog aada hiigsanaysaan muxuu yahay barnaamijkeenii hibada iyo hal abuurka inagoo gabagabadiisa marayna shanta sane soo soco afartan sano horta hiigsiga guud ahaan weeye shanta sane soo socdo inuu noqdo cusbitaalkani cusbitaal rifaraala ama dadka loo qaado dhammaan gobolada soomaaliya oo dhan meel kastay joogtaan laga soo bilaabo min somalilan puntland gobolada dhexe ilaa ila koonfurta soomaaliya in laga soo qaado cusbitaal hiigsiga uu noqdo cusbitaal rifaraala oo halkaa dadka la keeno xanuunada waxba laga qaban kari waayo shanta xigtee shanta sane xigta inaanu noqono cusbitaal geeska africa oo dhan riferaal u noqdo oo dadkii xanuunsanayaan waxaa laga qaban kari waaya la keeno tobanka sanee xigta inuu noqdo cusbitaalkan cusbitaal africa oo dhan dhammaan africa oo dhan dadka looga soo qaado cusbitaal riferaal ah uu noqdo tobanka sanee xigtana dunidoo dhan cusbitaal dadka looga soo qaado oo lagu daweeyo dadka dunidoo dhan loogu daweeyo inuu noqdo oo cusbitaalkaasi cusbitaal jiro oo dunidoo dhan laga yaqaano uu noqdo aada u wanaagsan inaad wax fog hiigsataan doctor cabdiqaadir cali daahir waxyaabaha aqoon-yahanka dhalinyarada ah ee jaamacadaha soo dhameeyey ee haddana aqoontoodii weli aan soo bandhigin hal abuurkiin aan bulshadii ka codsanin maxaad ku dhiirigelin wallaahi waxaa arrinta ayada horta inay dhalinyartu fikiraan waxay ku fikirayaan uu noqdo wax markaa magaalada ka maqan waayo markastoo wax magaalada ka maqan lasoo kordhiyo markastoo bulshada horumarkeedu korukaco kollay way jirtaa dhalinyaro badan oo booskan maanta taagannahay taagan oo fikiraya wixiina maskaxda ku haya waxaan kula talin lahaa inay arintayada ku dhiirigeloobaan oo manaha isu adkeeyaan oo strongi noqdaan u samraan wadaan wadaan guusha way gaarayaan tala badanna ay sameeyaan dadka dad badan baa jiroo lacagtii dhaqaalihii hayay laakiin aan fikirkii ahayn dadka noocaasa inay u tagaan la kaashadaan u bandhigaan dad badan baa ka hor imaanay markastoo laga hor yimaado inaysan niyo jabin oo micnaha dadaalkoodii bashi kasii wadaan ilaa ugu dambayntii ay arrinta iyadaa ay guushooda gaadhaan marka kollay dhalinyar badan uga jirtaa oo booska ayagaa ku jira waxaanu leeyahay hamigiina kamira dhaliya marka insha allah dadka dhalinyarta waxaan u sheegaynaa inay arrinta iyada halkeeda ay micnaha dad strong noqdaan oo aysan isdhiibin una samaan arrinta iyada insha allah wayna guushana way gaadhayaan gabagabadii waxyaabahaad sida weynu ku talinaysa maxaa ka mid ah doctor xasan waxyaabaha sida weyn ugu talinaya waxaa ka mid a horta marka koowaad jaamacadaha iyo dadka aqoon-yahanka ah waxaan kula talinayaa iyo dadka wax soo bartay inay hal abuur sameeyaan habuurkana bulshada la wadaagaan si ay u yaraato dhibaatada haysta dhalinyarada ee ah shaqa la-aanta ee ku khasabtay inay tahriibaan dalkooda ka cararaan dalkiina haddaad maskaxda uga shaqaysiisaan aad u fakertaan waxaad ku faraxdaan badbaadin naftiina iyo nafta dadkiinaba ah ayaad ka helaysaan marka waxaan leeyahay hal abuurka ha la badiyo oo dhalinyaradu ha fakerto oo bulshada ha u bandhigto oo ha la sameeyo golayaal meel wixii lagu soo dadku hal abuurka maskaxdooda ku jira ay banaanka keeni karaan aadna waad mahadsantihin dhegaystayaal waxaa intaas inugu eeg barnaamijkani hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aan kusoo qaadanaynay aqoon-yahano dhakhaatiir oo magaalada laascanooda ka hirgeliyay cusbitaal lagu magacaabo gargaar kaasoo ay bulshada ugu adeegayaan adeegyo si weyn loogu caawinaya hooyada iyo dhallaanka oo bilaashana dadka siiya waxaana barnaamijkaasi nagala qayb qaadanaya doctor xasan muuse bootaan iyo doctor cabdiqaadir cali daahir oo dhammaantoodba ka mid ah dadkii hal abuurkaasi soo kordhiyey sidoo kale bulshada gobolka sool ayaa si weyn u soo dhoweysay in dhallinyaradu ay soo kordhiyaan waxyaaba dadka faa'iido u ah intaanu ku kulmi doono dhammaantayo barnaamijkaasi mid la mida waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo
cabdikariim olool ayaana la socodsiinayay barnaamijkaasi halkaad kala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a haatanna maxamuud mascado oo minneabolis jooga iyo wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha kusoo dhowaada kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha horyaalka waddanka ingiriiska haddii aan ku bilaabo kulamo aad u xiise badan ayaa shalay iyo habeenkii xalay ahaaba kooxuhu ay iskaga hor yimaadeen ha yeeshee kulankii toddobaadku waxa uu ka dhacayay gegida anfield ee magaalada liverpool waxa uu dhex marayay kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo arsenaal kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa kulankaasi si weyn ula socotay oo islahayd arsenaal talow ma idii qaban doontaa kooxda liverpool ha yeeshee taasi ma dhicin oo arsenaal waa lagu durduriyey kaaga darane awood aan la arag ayaa loo sheegtay shan gool iyo hal ayaa lagaga badiyey weliba qaybtii dambe malaha waa loo naxariistay oo qaybtii hore afar gool iyo hal ayaa lagu mariyey ciyaaryahanada farminiyo iyo maxamed saalax ayaa isu dhiidhiibay goolasha qaybtii dambe ee ciyaarta markii la ysugu soo noqdayna rigoore loo dhigay kooxda ciyaaryahan maxamed saalax ayaa ku sadaqaystay farmino maadaama saalax uu yahay ninka isagu rigooraha u tuura kooxdiis waxa uu doonayay ciyaaryahan farmino inuu noqdo ciyaaryahan dhaliya kulankaasi saddex gool walow saalax uu u baaxnaa dhinaca ku tartamista horyaalka dalkaasi ee dhinaca goolasha haddana uma aanu arkaynin inay taasi muhiim tahay oo waxaa kala wanaagsanayd saaxiibkiisa la ciyaaraya inuu garoonka saddexley kala baxo arrintaa waxaa aad u soo dhoweeyey tababaraha kooxda kubadda cagta ee liverpool clob oo sheegay in waxa maxamed saalax uu sameeyey ay tahay arrin ka oysiin gaartay waxa uu yidhi goolasha uu u baahnaa haddana waxa uu ka jeclaystay saaxiibkiis inuu u oggolaado inuu rigaaruhaasi tuuro halkaa waxaa laga dareemayaa isku kalsoonaanta iyo wada shaqaynta ka dhexaysa ciyaaryahanada kooxda kubadda cagta ee liverpool oo markoodii ugu horraysa tan iyo sannadkii kii qarka u saaran horyaalka waddanka ingiriiska in ay ku guulaystaan si kastoo itahaba waxaa hortaagan kooxda kubadda cagta ee manchester city oo iyadu koobkan difaacanaysa kulan adagna goor dhowow maanta ah la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta ee southampton kooxdaasi oo iyadu haatan dardar muujinaysa tan iyo markii ay macallinkooda cusub kooxdani shaqadiisa uula wareegay waxaa lagu ciyaarayaa guriga southampton waxaana kulankaasi uu dhacayaa iyadoo kooxda kubadda cagta ee manchester city laga sarreeyo toban dhibcood haddii markaa ay manchester city southampton ka badiso waxay ka dhigaysaa ciyaarta toddoba dhibcood kulanka kaa xigana waxa uu dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo liverpool oo ku wada ciyaari doona guriga kooxda kubadda cagta ee manchester city waa fursadda keliya oo ay liverpool haysato inay ku xaqiiqsan karto horyaalkan inay ku guulaysato waa haddii ay manchester gurigeeda kaga badiso sidaasi lamida manchester city iyana waxay haysataa fursad ay mar kale dib ugu soo noqon karto waa haddii ay manchester city ay liverpool uga badiso guriga itixaade sidaasi waxaa iyana kulamada kale ee xiisaha badan ee shalayto dhacay ka mid a in kooxda kubadda cagta ee tottenham oo iyadu maalmahan wacdara dhigaysay islamarkaasina hoggaanka horyaalka soo ciriirinaysay ee guuldarro lama filaan ee gurigeeda ku qabsatay kadib markii wolfis ay saddex gool iyo hal u dhiibtay taasina waxay keenaysaa haatan in haddii manchester city ay badiso ay kaalinteeda labaad maalmo sii fadhin doonto dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee manchester united oo iyadu maalmahan guulaysanaysana waxa ay gurigeeda old trafford kula ciyaaraysaa kooxda a f c banmouth oo macallinka oligana solshay uu haysto fursad uu kulankiisii saddexaad guushii saddexaad ku heli karo chelsea oo iyana guuldarro la dhaalaadhacaysay ka soo gaartay toddobaadkii hore kooxda kubadda cagta ee lester city ayaa waxay la ciyaaraysaa kooxda crystal balace oo guriga waxaa lagu ciyaarayaa kooxda kubadda cagta ee crystal balace meel fog ma aha oo isla magaalada london ayuu kulankani ka dhacaya oo labada kooxood ay ka wada dhisan yihiin waddanka talyaanigana kooxda kubadda cagta ee yuventus ayaa guulaheedii iska sii wadata waxa ay shalayto goor hore ka badisay kooxda kubadda cagta ee salvadoria oo laba iyo hal ayay kaga badisay ciyaaryahan christiano ronaldo ayaa goolashaasi u dhaliyey kooxda naaboli waxay dirqi kaga badisay bolonia oo saddex gool iyo laba ayay ku guul heshay ac milan oo iyadu maalmahan goolalba dhalin weysnayd waxay labiiyo hal kaga badisay kooxda sbal oo waxa ay mar kale ku soo noqonaysaa kooxda kubadda cagta ee ac milan kaalinteedii shanaad oo roma ay hore uga sii fadhiisatay hase yeeshee oo ay ka bixisay waxayna haatan ku soo dhowaatay kooxda laziyo oo hal dhibicuun keliya ka saraysa dhegeystayaal xubintii ciyaaru waa nagay taatanay kulan dambe oo mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud mascade ayuu ahaa oo nala socodsiinayay wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaaraha halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka dhallinyarada maanta nuur qodob ka mida qodobadii warka caalamka ugu weynaa xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee sanadka labada kun sagaal iyo tobanka gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo shir gudoominayay kulanka maanta oo ka dhacay xarunta golaha shacabka ayaa sheegay in dhammaan mudanayaashii fadhiyey kulanka ay wada ansixiyeen boqol afar iyo toddobaatan mudane ayaa ahaa uga codaysay ansixinta miisaaniyadda mana jirin xildhibaan diiday ama ka aamusay sida uu sheegay guddoomiyaha sidoo kale xildhibaanada ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyey xeer hoosaadka golaha oo dib u eegis lagu sameeyey waxaana la sheegay in hal xildhibaan oo keliya uu diiday isbeddelka lagu sameeyey xeer hoosaadka halka boqol iyo toddobaatan mudane ay ogolaadeen casho
aad baad umahadsan tahay haatanna codka macaan fanaanada saynab ciga maxamed iyo heesteeda cirsi
cashadaynu kulanaa ekaraka daayo dabaad inaad tahay digaygaageeye cashadaynu kulanaa ekaraka daayo wadalaad inaad tahay digaygaageeye sida calanka keenaa cadankii ogulugay dhidhibka isa saara sida calanka keenaa cadankii ogulugay dhidhibka isa saara ولعنب لمودي اميو ودموي ولعنب لمودي اميو ودموي تمكلي معاشقو
codadka fanaaniinta saynab cige iyo cabdinaasir ilaaye iyo heesta ciirsi ayaan dhegeystayaal intaasi uga gudbaynaa waxaana ay gabagabo u ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur iyo farsamada uu inoo joogay maxamed cabdi xasan sandeere tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo